madaxtooyada koonfur galbeed ayaa arrintaasi ka hadashay waxaana sheegtay in maamulku keliya uu iswaafajiyey muddaxileedka hay-adaha dowladda waxaana arrimahani ka hadlay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed salaad sheekh xaayow oo waraysi siiyey wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
fikirkan ah ee halka sano koonfur galbeed waxaa kaga aadan waa caddahay waxaa kaga aadan koonfur galbeed saddex sano ka hor wixii ay kaga aadanaa ay soomaali u sheegtay oo baarlamaankeedu ansixiyey waa og tahay labada muddaxileed waa isbaalmarsanaayeen muddaxileedka madaxweynaha iyo kan kale arrintaasna waxay ku dhacday mudane shariif xasan sheekh aadan markuu madaxweyne ahaa waxaa doortay muxuu ahaa communityda bulshada dooratay ergaa dooratay ergadii iyada ahayd markuu madaxweynaha hal sano joogay shariif xasan ayaa baarlamaanka la sameeyey thats why ay isu khilaafeen labada muddoba ay isu khilaafeen baarlamaankan madaxweyne cabdicasiis markii la doortay boqol afartan iyo shan xildhibaan oo aan dastuurka ku qornayn baa arrintii muxuu aha xildhibaanadu ahaayeen ko wuxuu waafajiyey dastuurkii sagaashan iyo shan xildhibaan buu keenay then markii la doortay baarlamaankii la sameeyey ayaguna waxay garteen mooshin ay soo jeediyeen iyadoo cid ku khasabtay iyo cid muddo markaas ka dhammaatay oo dan ugu jirta ayna jirin waxay iswaafajiyeen labadii muddo xileed taasoo ay la wadaagayeen siday soomaali ay dhan maamul goboleedadu yihiin waa mooshin bay soo jeediyeen baarlamaanka baarlamaanka soo jeediyey cod baa loo qaaday waa la ansixiyey waa laisu raacay dhammaan siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada reer koonfur galbeed kasoo jeedana waa la aqbalay waana loo riyaaqay taas marka arrintaas ayay ka aaminsan tahay koonfur galbeed fikirkaas ayay ka aaminsan tahay oo baarlamaankeedu ansixiyey dowladdeedana ay aqbashay ayaa la aaminsan yahay warkaasu wuxuu ku eg yahay baarlamaankaas iyo muddaxileedka labada muddadaas halka sanaa waa sax koonfur galbeed arrintaas ay aaminsan tahay waa gartay la taliya mucaaradka koonfur galbeed waxay aaminsan yihiin muddaxileedka madaxweynaha inuu maanta ku eg yahay oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo tobanka december marka arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaan waxaan ugu jawaabayaa afartii sano oo intaan iswaafajinta dhicin siday ahayd ayaa maanta ku eg laakiin arrinta baarlamaanka uu baasgareeyey oo ansixiyey ayaa ah arrinta ka dhigaysa laba kun labaatan iyo saddex nineteen december inuu muddaxileedka madaxweyne abdicasiis uu ku egyahay
waa gartay marka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed way diidan yihiin muddada halka sano madaxweynahana inuu muddada halka sano uu ku darsado ayuu rabaa sidee marka la isku waafajin karaan arrimahaas arrinta iyada ah waa laga wada hadlay waxa weeye nimankaasu walaalahaya oo musharaxiinta ah oo koonfur galbeed ka soo jeeda oo mas-uuliyiinta iyadii hore ahaa oo qaab kasta ahaa ayagoo og in arrintaasu ay dhacday saddex sano ka horna ay dhacday marna ayna ka hadlin bal ay ayba taageereen oo qaar wasiira ahaayeen oo qaar xildhibaan ahaayeen oo qaar federaal markaas ay ku matalayeen koonfur galbeed intuba ogol ahaayeen hadda hadday dhacday in rabitaan gaar ah iyo muxuu ahaa wixii konfalektigii siyaasadeed ee doorashadii sanadkan soomaaliya o dhan ka dhacday kursigii la waayey iyadoo laga xanaaqsan yahay haddii arrintii la damcay in la soo celiyo arrintaas muqaashi way ka hadashay haddana waxba borbaleyba male dalka waa laisla leeyahay wax borbaleyba ma jiraan madaxweyne cabdicasiis iyo dowladdiisana waxa ay diidan yihiin iyo wax kalaba male arrintaas waxaa ka dhawaajiyey sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kusimihii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana ah isla markaasna guddoomiyihii baarlamaanka federaalka ahaa ayaa ka dhawaajiyey inuu dib u heshiisiin u samaynayo koonfur galbeed dib u heshiisiinta ayada ahayd guddoomiyihii markuu ku dhawaaqay uu soo saaray dowladda koonfur galbeed way aqbashay madaxweynaheediiba bayaan soo saaray waa la aqbalay guddoomiyihii baarlamaanka keliya koonfur galbeed dowladeeda ma aqbalin odayaashii dhaqankii iyo bulshadii dhan waa soo dhaweeyey markay soo dhaweeyeen guddoomiyihii baarlamaanka arrintii wuu guda galay wuu safray cudur buu tagay oo qaybihii bulshada iyo maamulkii iyo uqaashii iyo dadkii ula soo kulmay intuu yimid howl badan oo aad u ballaaran oo sharaf badan buu qabtay waa la fadhiistay dowladdii koonfur galbeed buu bayaa war u soo jeediyey waa laisku raacay waxaa la go-aamiyey bisha february muxuu aha january shanteeda in laisku soo noqonayo oo gobashii iyo howlaheedii markaas la bilaabayo oo arrintii ay bilaabanayso la isku ogol yahay aniga marka ma ogin reer koonfur galbeed dowladda koonfur galbeedna ma aqoonsana wax khalad ah ama diida ah oo dib u heshiisiintaas ka jira ma ogolin walaalaha shalay waa soo dhaweeyeen nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka all haddii laisku daro way soo dhaweeyeen markii sheekh aadan maxamed nuur uu soo saaray warkaas madaxweyne markii uu cabdicasiis uu aqbalayna waa soo dhaweeyeen odayaasha dhaqanka markay aqbaleenna waa soo dhaweeyen ayagana dadkay lamid ahayen laakiin hadda waxaa sida ay rabeen hadday ahayd inaan xafladan caawa dhacaysa ee dabaaldegii sanad guuradii afaraad ee madaxweyne cabdicasiis oo caawa la qabanayo wax ka horeeya haddii in dib u heshiisiinta la qabto ay ahayd dib u heshiisiinta bartahlanna warkeedu waa dheer yahay odayaashin waa isku adkeen waa noo waana madan baa loo dhigtay waa loo ballamay waana dhacaysaa waa garta ugu dambeyn marka sideed u aragtaan shirka dib u heshiisiinta oo uu guddoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay shanta bisha inuu ka dhacayo magaalada baydhabo iyo natiijada shirkaasi laga filan karo go-aankaas waa la qaadanay guddoomiyaha keligiis ma qaadanin koonfur galbeed way la qaadatay wadatashi iyo gorfayn badan iyo heshiin iyo muxuu ahaa meel kastoo laga egay bay guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka dowladda koonfur galbeed ay u wada qaateen maadaama ay wada qaateen koonfur galbeed way ka go-an tahay dib u heshiisiintaas haddii ilaa yidhaahdo muddadaas markii la gaaro arrinta guddoomiyaha muxuu ahaa oday u ah annaga wax ka sokeeyo na khuseeya marma male diida iyo cadbal iyo wax kaloo ka sokeeya oo na khuseeya male ballantaasaan dhiganay madaxweynuhuna waa ogol yahay dowladda koonfur galbeed waa isku raacsan tahay koonfur galbeed dadkeeda waa isku raacsan yahay heshiinta ayayna sharafta ku jirtaa
kaas waxa uu ahaa maxamed salaad sheekh xaayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mukhtaar maxamed actoosha ayuuna u warramayey